ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iya ayaa waxa uu sheegay in xilligan uu ka jiro dastuurka dalka soomaaliya qaladad aad u badan islamarkaana loo baahan yahay in dib weegis lagu sameeyo dastuurka lana sameeyo maxkamad dastuuriya si buu yidhi looga hortago caqabadaha ka imaada dastuurka dalka
dastuurka in lagu rugo oo dastuurka uu ahaado waxa dadka udhexeeya lagu kala saarayo oo uusan qofna ka bixinin qofna kusoo rabo uusan u fasirinayn waa kow tan labaad waxa weye dastuurka i ka turjumaysa oo sheegi lahayd in lagu khaldamayn kale kama dhigin waa maxkamadii dastuuriga ahayd waa waxyaabaha khaldaadka soomaaliya hadda keenaya wa marka maxkamada dastuurka ma jirto dastuurkiina laguma dhaqmaayo marka see wax ku hagaagi karaan marka marka inta kale waa bilaw bilaawgii halaabay ytaxari u yihiin hadda ad keenaysa ay weydiinayso marka dastuurka wax lagu sheegayaa hababka loo dhiso maamul goboleedyada waxay ahayd habkaas in la raaco waxay ahayd in la dhiso gudoomiyihii maxkamadii dastuuriga oo loo geeyo wixii loo malayn karo in dee dal ku jira ama muranka u haliyaan ka sharcigu waa muhiim ummaddu hadday wax ku heshiiso waxa weye inay waxay ku heshiisay ay ku dhaqanto madaxduna madaxduna ay u muujiyaan tusaale u noqdaan inaysan sharciga ka weyneyn xitaa wax kas hadday timaado macnaheedu waxa weeye maslaxadda shaksiga ah in laga fogaado
sidoo kale maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya waxa uu kula taliyey mas-uuliyiinta ugu sarraysa dalka soomaaliya wakhtiga kooban ay haystaan ay ugu faa'iideeyeen shacabka soomaaliyeed maadaama ayaga ay mas-uul ka yihiin dastuurka in lagu noqdo oo dastuurka uu ahaado waxa dadka u dhexeeya lagu kala saarayo madaxda waxaan leeyahay mas-uuliyad baa laidin dhiibay mas-uuliyaddaana waa laidin kula xisaabtamayaa haddaa wax wanaagsan samaysaanna aakhiradina iyo adduunkiina ad u samayseen waxaad joogtaanna waa maalmo waxaa idinka xiga waa wad iyo wakti yaa idinka xiga wakti ay tahayba waa laga tegi meesha sida hadda dadkaas aan jecelnahay oo haddee dhintay waxaan ogahay xildhibaanada hadda waxay marayaan ilaa toban qof intii dee dowladdan ay timid oo dhimasho ilaahay toodii u timid iyo dee dad la la halbeegsaday oo dee la dilay oo gacanta xaqdari dishay marka saasaa loo wada dhimanaya marka dadku waxaa la rabaa inta ay leeyihiin hadday mas-uuliyad qaadeen waxay mas-uuliyad u qaadeen ka mindhahala waxay mas-uuliyad u qaadeen ka magahala waxay mas-uuliyad kan xoryaanka ah kan fakriga ah agoonta dadkaasoo dhan yaa loo hayaa mas-uuliyad
dowladda soomaaliya ayaa inta badan waxaa lagu dhaliilaa in khaladaad badan uu ka jiro dastuurka dalka soomaaliya islamarkaana ilaa iminka dowladda soomaaliya aysan dib weegis ku sameynin dastuurka